haa walaal waxaan ku guulaystay xaafad la yidhaahdo masaid oo ku taala koonfurta magaalada manchester xaafadani waxa weeya xaafad runtii ka mid a xaafadaha ugu ugu qadiimsan magaalada manchester waxay kaloo ka mid tahay xaafa waana xaafad ah xaafadaha ay badan yihiin xaafadaha ay ugu badan yihiin dadka kala duwan ama waa area sideedaba diverse oo dad kala duwan oo fara badan ay degan yihiin waxaa degan dad kala yidhahdo afar afarka arabiyanka waxaa degan dad cadcad waxaa degan soomaali marka waa meel aada dadku ay ay ay runtii ay ay ay isugu dhex jiraan hadda carab baa soo degtay waa area runtii aan oran karo waa eryooyinka ugu ugu runtii ugu caansan ugu ugu caansan magaalada manchester waana meeshii markii soomaalidu ay ay ay ay waddanka timi ama ama magaaladan timi waa meelihii la dejiyey kusoo bateen waana xaafadda ugu badan ee dadka soomaaliyeed ee manchester degani ay ay ay degan yihiin waa gartay dhammaan dadka degan deegaankaas moside dabcan ayaa ku doortay laakiin marka la eego soomaalida meeqa lagu qiyaasaa walaalow wallahi dadku dadku inba waxbay yidhaahdeen hadda sensus saxa macnaha number saxan ku yidhahda intaas degan garan maayo laakiin dad badan oo kumanaan kuna soomaaliya waa xaafadan degan runtii manchester magaalo ahaan waa meelaha soomaalidu ay ugu badan tahay waddanka u k xaafadda musayna waxaa ka mid waana xaafadda ay soomaalidu ugu sii badan tahay manchester marka waad qiyaasi kartaa de inta tir ahaan magaranaysa soomaaliyada degan xaafadda marka dad badan oo kumanaan oo soomaaliya degan waayahay dabcan marka la eego magaalada manchester waxaan filayaa inay tahay markii ugu horreysay oo xildhibaanada deegaanada hoose ay soo doortaan qof soomaali ah marka suu yahay dareenkaagu wallahi dareenkaygu aad buu walaal u fiican yahay aad baan runtii aan ugu farxsanahay inaan noqdo qofkii ugu horreeyey soomaaliya ka mid noqda councilka manchester ama manchester city council runtii aniga gaar ahaan farxad weyn bay ii tahay waxay kaloo farxadeed u tahay dadka soomaaliyeed oo iyagu runtii aan markii hore lahayn matalaad siyaasadeed dabcan meelaha kale soomaalida degan tahay magaalooyinka kale meelo dad ka soo baxeen oo golaha deegaanada soo galan way jiraan laakiin magaaladeeda waa markii u horreysay marka aniga farxad bay ii tahay bulshada io doorato dhan bay farxad u tahay runtii gaar ahaan waxay farxad u tahay bulshada soomaaliyeed oo iyagu u arka markii macnaha iyagu u arka janis inuu yahay janis ay ku helayaan in
marka la eega magaalada manchester yaa ku xoog badan siyaasad ahaan ma xisbiga conservative-ka mise xisbiga laborka walaalow magaaladeedu horta waxa weeye waxaa ku xoog badan oo magaalada control gareeya xisbiga laborka councilka manchester city council counsilaradoo dhan marka doorashadii hadda laga reeba may sagaashan iyo shan ka mid a waxay ahaayeen sagaashan doorashadii may intii aan la gaadhin sagaashan lixdii waxay ahaayeen labor marka hadda doorashadii hadda dhacday wiigii dhaweyto wiigii lasoo dhaafay hal xubinun baanu luusnay marka councilka sagaashan iyo lixda sagaashan iyo shan ka mid ahay waa labor manchester marka la eegayo waxay ka mid tahay meelaha dhibaatooyinka faraha badan ee dhinaca xagjirnimadu laga soo sheegaya muddooyinka ugu dambeeyey gaar ahaan dad dhalinyaro soomaali ah oo lix ilaa lix gaar ayaa la sheegaa inay inay tageen dalka syriya oo isis ay ku biireen arrimahaas maxaa idinka qorshaysan inaad ka qabataan gaar ahaan adiga maxaa kaaga qorshaysan anigu runtii dhibaatooyinkaasoo kale meelo magaalada keliya kama jiraan meelo badan bay runtii ka jiraan waana runtii aafo ah dee in bulshadu meel kastay degan tahay dadka soomaaliyed ina inay runtii ay ka hortagaan oo caruurtooda ay ay ay ay ay ay ay mustaqbal fiican u sameeyaan runtii marka aafooyinkaasi aafooyinka dadka haysta way ka mid yihiin anigu sidaba dhalinyaradan la shaqeeyaa backgroundkaygu waxaan ahaa youth worker marka way ii qorshaysan tahay insha allah inaanu brogaraamo dhalinyarada lagula hadlayo lagu wacyigelinayo dhibaatada xagjirnimada lagaga wacyigelinayo inaan inaanu sameyno taasina kolley adiga keliya ugu koobnaanaysa maaha waxa de dabcan qeyb ka noqon doona bulshada oo iyadu ah ta ay ta ay ta ay ta ta uu xalku ka imanayo